wasiirka wasaaradda deegaanka dowlad goboleedka puntland ayaa magaalada garowe ka furay shir ku aadan ilaalinta deegaanka iyo arrimaha isbedelka cimilada shirkan ayaa waxaa ka qayb galay ardayda jaamacadaha aqoon-yahanno ururada ka shaqeeya deegaanka iyo hay-ado wasiirka wasaaradda deegaanka dowlad goboleedka puntland maxamed cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey muhiimada kulankan iyo faa-iidada ay leedahay ilaalinta deegaanka iyo arrimaha isbedelka cimilada maadaama aan dhulkeennan puntland uu dhul ballaaran yahay waxaa number one ah arrimahan ilaalinta deegaanka oo waxaa ugu muhiimad koowaad buu leeyahay runtiina annagu intaan meesha joogno kole wasaaraddu shaqadeeda waxa weeye inaan walwacyiga dadka kor u qaadno wuxuuna jiraan waxqabashadoo habar la gaareen oo hadda anugu hadde marka qaarkood waxaa isku khaldama doorka wasaaradda iyo doorka dadka oo doorka wasaaraddu waxa weeye inay dadka u sheegto in dhulka iyo deegaanka ilaashadaan siyaasadahana ay keento oo siyaasadaha lagu dhaqayo ilaalinta deegaanka waad ogtihiin isbeddelka cimiladu saameyn xoog leh ayuu ku leeyahay jiritaanka adduunka oo dhan ama ha ahaado dhinaca deegaanada weliba dunida saddexaad oo iyagoo aan ka shaqayn karin deegaanadooda aan lacag u haysan ee dhulkii dib ugu dayactiraan marka dayactir buu dhulku u baahan yahay annaga waxaa noo sii dheer ka dad ahaan dalkeenna raggiina dhallinyarada ah oo dhashay intii burburka dalku ka dhacay wacyiga oo ah inaanan nidaam dawli ah oo boqol kiiba boqol isagoo dhulka ilaalinaya ama ka warqaba aynan ku dhalan wixii soo kordhana hadda ninka environment bartayna ama volunteer ahna opportunity waa furan yahay ujeedka kulanka ayaa ahay in ardayda wax ka barata jaamacadaha ay door ka qaataan ilaalinta deegaanka iyo arrimaha isbedelka cimilada